waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
dor aweys cabdi cumar waa dhakhtar soomaaliyeed oo deggan magaalada beth ee gobolka western australia islamarkaana ka ah dhakhtar caafimaad oo bulsho dor aweys waxaa laga yaabaa in dadka idaacaddan ku xidhanay marar hore codkiisa maqleen gaar ahaan xilligii safmareenka covid nteen oo uu wacyigelinta bulshada ee dhinaca caafimaadka nagala qayb qaatay lix iyo labaatankii julaay ee toddobaadkiina dhaafay waxaa magaalada beth lagu qabtay xaflad doctor aweys lagu guddoonsiiyey shahaado sharaf loo bixiyey w a somaly person of the year ama western australia somaly person of the year waxaa xafladdaa soo qabanqaabiyey mas-uuliyiinta urur magaciisa la yidhaahdo somaali support beth incorporated waxaan haddaba telefoonka ku gaadhay doctor aweys oo aan wax ka weydiiyey dhacdadaas intaa kadibna waxaan u sii gudbay oo aan dhowr su-aalood weydiiyey iyagana luul ibraahim oo noo sheegtay in ay tahay madaxa ururka iyo cabdikhadar axmed cabdilaahi oo loo garan og yahay cabdikhadar gardam oo isna noo sheegay inuu yahay ku-xigeenka madaxa ururka xafladdana joogay doctor aweys salaan kadib waxa aan weydiiyey bal inuu nooga warramo xafladda shahaado sharafta lagu guddoonsiiyey wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal cabdinuur waan kusoo dhowahay laantiina s b s qeybta somaali desk waana salaamaya adiga iyo dadka kugu xiran ee dhegeystayaashaada ah waan kaa qaaday aniga oo matelaya dhegaystayaashayda dhowaan doctor aweys waxaanu maqalay magaalada beth waxaa ka dhacay xaflad lagugu abaalmariyey shahaado sharaf si guud ma noogu duulmari kartaa xafladda sidii wax u dhaceen cabdinuur xafladaasi waxay daba socotay xafladihii la qaban jira ee ku saabsanaa maalmaha xorriyadda seedkan xoogaa dhalinyarada howsha qaban qaabisay ay ka daaheen oo aysa qaban kooliluuya howlo fara badan oo soo qabsaday awgeed dib bay u dhigaan waxay ka dhigaan lix iyo labaatankii julaay twenty twenty five-ki bay qabteen cid xaflad si aada iyo aada la socdaa sameey ugu yaraan waxaan dhihi karaa ilaa saddex boqol qof baa kasoo qayb gashay oo isugu jiraan soomaali iyo ajaanib ilaa iyo heer wasiir federaal ah booliiskii xildhibaan ka tirsan statekan soomaalida inteeda badan dheergaradkii aqooyahankii waxaan ku idhahdaa odayaashii magaalada culimadii dhalinyaradii haweenkii intaba kasoo qaybgalay xafladdaas shahaadada lagu guddoonsiiyey doctor awowsow magaceed
cabdinuurow shahaadada waxay ahayd shahaadadii u horeysay nooceeda laga bixiyay statekan waxaa loogu magac daray w s somaly person of the year twenty twenty five oo ah shaksiga soomaaliyeed shaksiga sanadka ee soomaaliyeed twenty twenty five taana aniga ku guuleysto la guddoonsiiyey
sababta laguu siiyey waa maxay shahaadadu ma dhakhtarnimada uunbaa mise howlo kalaad bulshada u qabatay dhakhtarrada waxaa lagu aqoon jiray in uun ay xafiiskooda dhakhtarka hoosta iskaga soo xidhaan oan mar dambeba la arage adiga maxaa lagugu siiyey shahaadada cabdinuurow hadda anigu waxaan ahay dhakhtar soomaaliyeed kan mid ah ummadiisa soomaaliyeed ma ihi dhakhtar ku xidhan xafiiskiisii waxaana dhakhtar si aada iyo aada ah u dhexgala bulshadiisii oo dareenkooda la qaybsada isku daya mar walba inaan wax u qabto jaariyadeedii waxaan leeyahay taariikh taxana ah laga soo bilaabo nineteen nine seven wadanka markaan soo galay ilaa iyo hadda oo ah inaan ahaa dadka foolaarka ah bulshada ee ka tirsan ee wax u qabta ummadda mar baan ka noqday statekan president of african community xilligaas oo aan si wanaagsan jaariyad wax u qabtay qaxooti badan baan kasoo geliyay africa ku dhibaateysnaa haween badan baan u sameeyey drive license xagga arrimaha wacyigelinta bulshada baraarujintooda iyo dhalinyarada iyo dowladda xuquuqda soomaaliyada ee jaaliyadan iyo waxaan ku idhahdaa waxaan ka mid ah dee odayaashii magaalada haddii wax dhacaan marjac loo noqdo bay magaaladu leedahay dadka loo yeero oo lagaga tashtaayan ka mid ah marka waxaan isleeyahay arrinta dhakhtarnimkeeda ku meelsan waxaad wax isla socda oo dhakhtar iyo samafale iyo oday magaalo intaas adiga miisaan intee leeg bay kuu tahay hadda aqoonsigan bulshadaadu ku aqoonsatay oo ku abaal mariyeen wallahi cabdinoot waa miisaan culus bay ugu leedahay iyo qofku wuxuu leeyahay wax leh person satisfactionka qofka inuu dareemo in wuxuu qabtay looga abaal celiyey soomaalida waxay dhahdaa abaan nin gada nin galaan badan in gudaasa yar marka waxaan dareemayaa inaan halbeeg ay yihiin ummadeydii waxay leedahay waxaa la dhahaa dadku waa waa ilaalo aadan karaysan shacabku ku qiimeynayaan qofku wanaagsan qofka xun marka waxaan dareemay in at least hawshan u hayay jaaliyadeedii ay habi ka yihiin marka waxay ugu reebi doontaa inay isii dhiirigeliso inaan sii laba laaba hawshan u hayay jaaliyadda intaan noolahay marka miisaan culis bay ku leedahay yaa arrintan mas-uul ka ahaa oo shahaadada bixiyey oo kasoo shaqeeyey brogra- barnaamijkan waxaa jira jaaliyadda waxay leedahay waxaa ka mid ah ururada magaalada ka dhisan urur yidhaahda somali support bes dhalinyaro badan baa ku meeshaas ku midaysan ayagaa soo qabanqaabiya hawshan xafladda ayagaa isu yeeray dadkii madaxda ahaa ama soomaali ahaadaan ama jaanibo ahaadaan ayagaana dadka dhexgalay oo weydiiyey sanadkan cidda ay rabaan inay siiyaan marka sida ii sheegan dhalinyaradu shacabka intooda badan way voodgareeyeen doctor aways ee qoraal aad qortay oo aan arkay waxa aad ku sheegtay in shahaado sharaftan aad u hibaysay ummadda soomaaliyeed ee wax ma ka odhan kartaa arrintaa waa run cabdinuur xafladan ka sheegay xataa in public in shahaadadaasi aan dhisiya awoorkaasi aan u hibeeyey qarankeeda soomaaliyeed iyo shacabkeeda soomaaliyeed ee wax soo baray ma raba inaan noqo qof abaardhac ku sameeya shacabkiisii waxaan ahay qof wax kusoo bartay canshuurtii laga qaaday shacabka soomaaliyeed laga soo bilaabo kindergarden ilaa iyo aan sameeyay masharta qasbi qaybta qaliinka ah waxaan lagu soo baray canshuurta dalka waa free waa garan karta waxbarashada qiimahay leedahay waad garan karta dalka aan joogin dadkuinusan free wax ku baranin hex baa la iska qaada jaamacadaha anigu waxaan sibeeshay inaan wax ku barto free oo qarankeyga uu abaalmarin wax barto taasaa keentay inaan u hibeeyo shahaadadii dalkayga dadkayga muddo intee la eg baad dhakhtar ka ahayd waddankan australia cabdinuur ku dhawaad inka badan labaatan sano baan dhakhtar ka ahaa statekan soomaaliyan waxaan kasoo shaqeeyey ilaa iyo toban sano intaan imaan sidii dhakhtar baan ka waxaan ka gaaray madaxa qaybta qalinka cisaan digfir oo waxaana ahay dhakhtar qalin ku takhasusay marka laga reebo shahaadooyin kale aan leeyahan ka qaatay statekan marka muddo badan ku dhex jira hola caafimaadka state waynu garan karnaa runtii faa'iidada uu dhakhtar soomaaliyeed oo luqadii af soomaaliga ku hadlaya oo u leeyahay ummadda soomaaliyeed ee waddanka degan qaar ahaan inta laga yaabo luqadda ingiriisiga in aanay aad maaragtayay ugu horeynin marka taasi waa nasiib ummaddu leedahay baan odhan karaa wax dhakhtarro kale miyaad ku ogtahay oo soomaaliyeed oo sidaadoo kale oo austraaliya jooga
ilaa hadda intaan ogahay horta waxaan ahay dhakhtarka ugu horeeya ee soomaaliyeed ee full registration ka qaadasta australia oo imtixaanadii sameeyey lesinka qaatay waxaa jirta dhalinyaro kale oo kasoo baxday state in waddankan oo dhakhaatiir ah hadda haddaan kasoo qaado tusaale ahaan statekan waxaan ku joognaa afar dhakhtar saddex waxay ka shaqeeyaan cusbitaalada dowladda aniga waxaan ka shaqeeyaa communityga oo waxaan ahay g b marka statekiina meel badan waxaan ku ogahay dhakhaatiir junior ah oo istaalada ka shaqeysa marka dadku hadda dhalinyarada yarkaa soo baxay qaar baa soo baxay dhaktar noqda waana ku dhiirigelina inay noqdaan dhaktar laakiin xilada keliya haystaa kuwaasi waxay tahay luqada af soomaaliya ayaa ku adag oo dhalinyaro halkan ku koray wax ku bartay ku barbaaray marka taasaa keenaysa inaan ka doonaado aniga maadaama nin oday aan ahay dalka soo bartay oon soomaaliya dhaqankii aqaano waxaan ku dhahdaa dadka cudurada dalkaan aqaano iyo cudurada u gaarka soomaalidaan garan karo shahaadadii xaggaad geysay ma ma sanduuq baad ku xidhatay mise meel bay kuu saar xagee taalla bahashi cabdinur shahaadadii waxaan dhigay xafiiskaygii waxaanan garab dhigay calanka buluuga soomaaliyeed baa ii suran xafiiska calankii bay ku xigtaa marka waad garan karta qofkasta soo gala oo adkaxda ajnabi ah inuu yahay ruumkaas ruum soomaali leedahay wax beryahan dambe xagga caafimaadka kasoo kordhay oo aas leedahay bulshada waad ka yaraa waad waxbaad uga sheegi kartaa ma jirtaa cabdinuur waa run waa jira anigu horta waxaa jira waxyaaba aad iyo aad welwal gaaray ugu hayo oo ah jiirka soo koriya soomaaliyeed ee ku nool australia dhalinyaradeennu dhibaatooyin badan bay leeyihiin u gaar ah sida maxaan ku raaa cudurada dhimirka oo depressionka anxiety ka mid tahay xagga drugska iyo xagga identity crisis ay ku jiraan marka dardaaranku aan siinayo jaaliyadda wuxuu yahay ama ummadda soomaaliya kudn ku degan australia walaalayaal meel aan ugu soo wada jeesano badbaadinta ubadkeena soomaaliyeed iyo jirka soo koreya oo aan soo saarno dhalinyaro leh han dhalinyaro leh hami leh keysi leh lehan himilo fog islamarkaana wax ka tari kara australia iyo dadka soomaaliyeed
waxaad nagala socotaa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s
haddana waxaan u gudbayaa luul ibraahin oo ah sida ay noo sheegtay madaxa ururka somali support perth incorporated oo ah ururka soo qabanqaabiyey xafladan magacayga waxaa la dhahaa lil ibrahim i am the funder oo aasaasay organisation la dhaho somali support perth somali support perth dadkii aqoonin waa organisation u taagan bulshada inay um, maxaa la dhahaa advocacy caawiso iyo uusa maxaa la dhahaa serves the community midnimada soomaalinimada iyana taageergaraysa horumarka weliba dadka reer birth western australia joogaan xalfadaaneeta maasha allah waxay nagu dhacday si sharaf leh oo dad badan ay kasoo qeyb galeen soomaalideena iyo ajnabige historyga waa waxa nagu yar haddii xaqiiqa laga hadlaayo kooda luusha badanaa waan celebrate garaynaa calan baan taagnaa baden waxaan rabnaa wax inaan ka dhaxli karno micno aan ugu dhaxli karno aruurteena u fahmaan dadka kale u fahmaan ee qiimo lahaan karto ma ahan in mataqaanaa intii layska ciyaaro mataqaanaa layska taga ma ahan and this is why we had themes waxaan sameynayna waa maxay sababta aad dhakhtarka u abaalmariseen runtii wuu u qalmaa ka badan wuu u qalmaa waxaa waxyaalaha doctor uweys oo aada iyo aad aan u dhahay australia of the award loo siiyey wuxuu ka mid yahay waa doctor wadani haddii la dhaho u taagan mar kastaba wadanimo waa doctor caafimaadka ku takhasulosay oo xagga haddii la dhado doctorka oo badanaa soomaalida u tagaan waayo waa doctor jecel horumarka oo baraarujiyo bulshada sida loo horumaraba siiba dhalinyarada dhalinyarada waa doctor aada iyo aad ah war hore u socda war waxbarta war isku xirnaada war isku duubnaada marka waa doctor asadkiisa aada iyo aad wato oo dadkii ka maarmin ilaaha noo barakay we're very lucky to be honest to have him magaaladeena weliba srebeth xafladda dad kale oo aan soomaali ahan miyeyd kala soo qayb galeen luuley oh i think wagaara sodomeeye inta timaaday sodomeeyahaaseeto minister haddii la dhaho we, we had ministeryo laba minister baa joogeen mid laborka ka socoto mid midka kalena wuxuu ka socda liberal two ministers waxaa kaloo joogay maxaa la dhahaa impiyada impiya as well waxaa kaloo joogay mayor deputy mayor councillors community leaders askarta dhowr baa ka timaaday we had askar from federal to state toddoba askar baa imaadeen oo kala sarsaraysay waxaa kaloo meesha nagu jiray oo askarta haddaan kusii wado saddex wiil oo soomaali oo maxaa la dhaha askari ah marka labadoodana saddexdoodana maasha allah abaalmarintan oo kale ma idiin qorshaysan tahay in aad sii wadaan oo wakhtiyo dambe aad dad kale siisaan mar kasta bay noo qorshaysan tahay dadkiina way badan yihiin so many people aa mataqaana xagga dambe ka shaqayso oo u baahan in sida doctor uweys loo abaalmariyo marka insha allah waa waxaan ku tala jirno siiba dhalinyarada laftigeeda hardweekin dhalinyaro badan baana la shaqeeyo oo habeen iyo maalin wax qabtaan iyo kuwii maxaa la dhahaa dad waaweyn oo sidooda kale oo aad iyo aad mataqaana howlahooda loo jeedo oo dadweynaha u jeedaan marka dadkaasoo kale waa loo baahan yahay in inaan awood garayno aan siino ku-xigeenka madaxa ururka waa sida uu noo sheegay ee cabdikhadar gardam oo isna xafladda joogay ayaan weydiiyey dareenkiisa ku aadan abaalmarinta dhakhtarka cabdinuura walaalle waa jooga xafladdaas waxaana ka mid ahaa dadka qabanqaabanaya qabanqayaasha ka mid ahaa oo haddaan si kale kugu sheegana vice presidentiga ururkaas aad hadda magacowday ee somali sport birth ayaan ahay galbeedka western australia dareenka arrintaasaan ka leeyahay walaalle waa dareen aan lagu soo koobi karin xarfo oo aada ii saameeyey sababto ay tahay doctor aweys waa xubinta noogu muhiimsan ee ummadda soomaaliyeed ee galbeedka western australia ku nool marka micno weyn iyo samaacad weyn bay ii sameynaysay inaan arrintaas uu ku guulaysto doctor aweys doctor aweys marna waa doctor marna waa consultanty marna haddii ilaahay kuu roon yahay afar iyo labaatanka saac danta ummadda soomaaliyeed buu ka shaqeeyaa miro xalaal ah weeye oo waa dadka farakutiriska si kan haddaan u dhigo maanta ummadda soomaaliyeed ka nool oo da-diisaas ah saas markaan leeyahayna waa qof macnaha in la maalgeliyey oo dowladdii soomaaliyeed ee kacaanka waxbadhay oo loo baray dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa aaminsan aan hoosna uga degin wax soomaalinimo ka yarna aysan qancin weeye marka sidaasu ku mutaystay iyo siyaabo kaloo badan oo dadkan uu soo shaqeeyey wakhti dheerna u shaqaynayay erayadii uu meesha ka jeediyey waxaa ka mid ahaa erayo qiiro ah oo mide ay ahayd aniga waxaa wax laygu soo baray cashuurtii dadka soomaaliyeed ee ereyada sidee bay dadku u arkayeen ama adigu aad u aragtay walaal eryadaas uu dhakhtarku isticmaalay waxaanu aragnay qiimo weyn inay ugu fadhiday macnaha ummadiisu dalkiisu dareen weyn baa laga muujiyey hoolkii xafladdaa lagu dhigaya gaal iyo islaamba hal mar bay istaageen markii magaciisa la sheegay si markuu intaas dhaafaybu wuxuu yidhi shahaadadan aniga lay gundoonsiiyey iskama lihiyo wax hale oo uu raaciyey ummadda soomaaliyeed baa iskale
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho